toddobaadkan waxaa soomaaliya ka dhacay qaraxii ugu weynaa abid uguna khasaaraha badnaa kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan saddex boqoloo qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dowladda soomaaliya iyo khubaraduba waxay u haystaan ururka al-shabaab inay weerarkaasi ka dambeeyeen inkastoo al-shabaab aysan weli ka hadlin saacaddu waxay ahayd qiyaastii saddexdii iyo toban daqiiqo maalintuna sabti doktor maxamed yuusuf waxa uu dhammeeyey shaqadii uu ka hayay cisbitaalka madiina waxaana uu isku diyaarinayey inuu hoygiisa u safro balse jadwalkiisii daqiiqaddaas ayuu isbeddelay iridaan furo aan rabay inaan gabiyo oon aan xiro sakatoorad iyo wixii o dhan baa ila soo furtay qaraxa markuu dhacay anigu waxaan mooday cisbitaalka dhexdiisaan joogaa markaas waxaan mooday qaraxa in uu aniga agteyda ku dhacay xooga u leeyahay maraayilihii guriga oo dhan waa jajabeen waa soo jeestay markaan soo jeestay gadaasheeda waxaan arkay qaac cad oo cerkaas ku shareeray aad moodid noocyadan maaragtay oo qaraxa nuclearka markuu qarxo mushroomka camal kor u tuuro oo qaac cad oo yaab loo mataqaanaa kasoo baxay kadibna qaac midoobaan raacay within eight minutes sideed daqiiqa camal ambulansi ordaya waxay bilaabeen isbitaalka inay soo galaan shaqadana meeshay nooga bilaabatay waa gartay weli intensityga iyo xooga u lahay qaraxan qarax leh welina ma soo marin wixii ugu horreeyeed qabato muxuu ahaa markaa kadib masiibadu markay dhac waa soo baxnay waxaan tagnay meeshii emergencyg oo isbitaalka qaybtii casualtyga qaybtii iyaba waxaa lasoo dhowray lumber oo markaasi jood aanan annaga aan diyaar u ahayn inaan xisaabno laakiin dhaawacyo ahoo fara badan waxaad arkaysaa dad gacanta go-an tahay dad lugaha go-an dhaawacyo kala duwan dad midhicirkooda banaanka yaalo waxyaalo oo annaga waan arki jirnay noocyadan oo kaletooda dhaawac ah laakiin xadka ay gaareen midaanaytood oo kale ma jirin cisbitaalka madiina waa kan xilligan ugu mashquulka badan magaalada muqdisho tobankii sane ugu dambaysana waxa uu helayey dadka wax ku soo noqda qaraxyada ka dhaca magaalada waxaa cisbitaalka daqiiqada kadib soo gaadhay dhakhaatiir kale oo iyaguna ka soo gurmaday qaybaha kale ee cisbitaalka oo doonaya in dadka wax ku soo noqday dhibaatada dhacday ay wax ka daweeyaan shaqadayaan bilaabnay ilaa habeenkii o dhan baan ku jirnay dad madaxa ha yimaadeen waxaa la bilaabay dhalinyaro oo mataqaanaa gurmad ah oo dhig bixinaysay si xaddaaf ayaa bulshada ay usoo gurmatay maalintaasi waa gartay marka bixin dhig bixin wax qaf wax kasta uu tari karo mustacid ay u yihiin inay gacan siiyaan isbitaalada iyo dadka dhaawacda
qaraxu waxa uu ka dhacay isgoyska zoobe ama kilomitir five gaar ahaan iridda hoteelka safaari oo ka mid ah hoteellada xilligan ugu dhaqdhaqaaqa badan magaalada gudaha hoteelkaasi waxaa ku sugnaa nuur maxamuud afrax oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaalida gurigiisuna uu deris la ahaa hoteelkaasi
waxaan joogay gudaha safaari ayaan ku jiray qaybta jiifka albaabka laga galo kursiga saddexaad oo banaanka ahaan fadhiya aniga iyo gabaraan dhalay iyo wiilka waytarhaayo noo keenaya biyo maxaa dhacay kadibna waxaa dhahay salaada la addimay aqilkii baa noo dhimanaa hal mar ayaan waxaan dareennay qarax innaga dhan aan yani isfahmi weyno isgara weynay waxa aan nahay iyo meesha aan joogno iyo sida wax u dhaceen hal saac waxaa socday habaas iyo bir soo daadanaysa iyo hoteelkiioo nagu soo dumay miis weyn oo aan fadhinay aniga iyo gabadhu aan fadhinay miiskiibaa igu gadoomay labadeeniba nagu gadoomay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan firi lahayn nama gelin xaqiiqii markuu xoogaa joogsaday ayaan waxaan tiri nimankii ayaga ahay waa soo gelayaan albaab dambe oo hoteelku ow lahay ayaan maaragtay u burguuranay aniga gabadhii gabadhii dhabarkaan saartay inaanan jabnayn baan arkay burburkii baan la dhex maray iyadoo holac maray oo socdo oo gabadha dharkeedu xataa nagu gubanayo markii aan jaanisalon banaanka u baxayna gabadhii baan dharkii ka jeexay surweel anigu aan wato toob weyn oo aan watay oo dharka sudaantu ay qaadato kaleeta aan u geliyey banaankaan u saaro banaankan waxaan ka helay gaari bajaaja waa gartay gabadhuna waayo anigaa dhalay anigaa dhalay maxaa soo gaadhay iyada firir yar yar oo caradiiba ka buuxsantay adeeg yani masaamiir yar yar oo lagu qabto baalka la yidhaha kuwa yar yarka ahoo baalka la yidhaahdo yani lagu dhajiyo derbiya ka soo baxbaxayo al aana ka soo baxayo xaladan waxay igu tiri laba xabaa iga soo baxday ka timid nuur maxamuud afrax markii uu ka badbaaday qaraxaasi waxa uu ku hubsaday gabadhuu dhalay inuu saaro gaari bajaaj ah si ay goobta uga fogaato waxaana uu dib ugu soo laabtay hoteelka si uu gurmadka wax uga galo majaajkii baan gabadhii saaray way hunqaacaysay waxaan gurigaa ii dhowaayoba hoteelka ku deganaaya deena jabnayn ayaan geeyey waan soo laabto gurmad baan usoo laabtay meesha waxaa deganaay asxaabtaydoo dhanna meeshay joogtay dadka ganacsatada ahaa ugu badnaay waxa meesha jooga wax siyaasiyiin way ku yaraayeen nin suldaana oo la yidhaahdo suldaan maxamed sheekh oo dabaqa saddexaad degan oon adeerkii aabihii la dhashay ahay ayaan usoo laabtay habeenkii ilaa sagaal saac waxaan daldalayna wixii dhaawac ahay isaga waan weynay wiilkaan waan weynay toban saac ayaa laygu yiri labadooduba waxay ku jiraan baalka laydhaha standing fair waa gartay marka markaad hoteelkii kusoo laabatay maxaad ku aragtay dad badan oon garanayo oonad yani hadda ku dhihi karin hebel iyo hebel laakiin dadkii aan wada sheekaysta jirnay oon shaaha wada cabi jirnay masjidka ku wada dukan jirnay ayaa meesha dhaawac iyo dhimasho intaba ku ahay masjidku waa dumay ilaa dhowr iyo soddon qofooduu ku dumay oo salaada usii diyaargarowday wixii baan daldalnay adiga meeshaas wax aan la koobi karin oo ilaahay xaaladaas asagaa koobi kara wax kaloo koobi karo aadanahu ma jiraan dhibaato weyn baa ka dha ilaa koob iyo toban saac ayaan joogay meesha masaajidku halkeeba ku yaalay ma hoteelka dhexdeeda mise uu ku dheganaa hoteelka irida laga soo galo marka aad u baxdo gacanta midig ayaa waxaa ku yiilay masjid weyn oo adiga ilaa bahalka la yidhaahdo waxaan ku qiyaasi karaa wuxuu toban saf ayuu gudaha ka ahay toban saf ayaa lagu dukanaya banaankana waa lagu dukanaya guri gulaa la dhigi jiray marka masjidkii waa soo dumay gurigiisa imise qofaa ku dhimatay halkaas ilka la ii sheegay shaqaalihii keliya koob iyo toban baa ku dhimatay dadkii kale oo yani shacabka ahay oo meesha imaan jiray oo shaaha ka cabi jiray ilaa labaatameeyo gudaha waa ku dhimatay oo shacabkii kuwii dad ka shaqaynayay mooye kuwa kale
bannaanka hore ee hotel safaari waxaa ku sugnaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaana uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda ee markii qaraxu ka dhaco magaalada muqdisho isla markaaba u soo tabiyey idaacadda hase yeeshee maalintaasi cabdulqaadir maxamed cabdulle telefoon lagama helin wallaahi waxa dhacay waxay ahaayeen wax maaragtay qof de qof hadduu ka sheekeyn kara jira waa qof kale laakiin aniga abdulqaadir ahaan waxaan khasuustay inaan dhismo ku yaala isgoyska salbe oo hotelka safaari ka eg dhow inaan ka soo baxayay gaarigeyga inaan murtaan rado kasoo dha markii aan saan usoo dhaqaaqay oo inaan dhaqaaqo rabana waxbaa dhacay dhicitaankaas maqalkeeda unaana igu dambeysay waxay igu soo horbaxagana waxay ahaaday saakay afarti saac anigoo maaragtay tolan oo maaragtay isbitaal aal oo dabid dul dhaway inay igu soo hagto marka waxaan ka sheegi kara ma laha haba yaraatee laakiin waxaan khasuustayna uu rabay inuu hotel safaari galo hotel safaarina leeguu qarka saarna aan dhinac kalaan ka joogay intaasaan khasuustaa keliya laakiin waxa kaloo rabay ma sheegi karo cabdulqaadir waxaa dhaawacyo culus ay ka gaadheen qoorta wejiga gacanta iyo qaybaha sare ee jidhkiisa oo gubtay naciimo nuurgeedi waxay xilliga uu dhacayo qaraxu ku sugnayd xaafadda albaraka ee degmada hodan naciimo sayigeeda oo ah suxufiga lagu magacaabo cali nuur sayid axmed waxay wada shaqayn jireen wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle waxaa maqalay qarax yaa maqalay isagana wuxuu joogay meesha xarunta cabdiqaadir cabdiqaadir uu la joogay qarax markuu dhacay lambarkiisii yaa wacnay lambarkiisii lama heli karo yiri lama heli karo markuu yidhi wuxuu yidhi fircodeed u dhaaf weligiisna intuu uu shaqadaas ku guda jiro waxyaabahaas duubi jiro qaraxyada uu duduubi jiray lambarkiisa fircodeed u dhaaf kuma uusa xiran jirin waa gartay marka waxaa waa yaabay waxaan dhaha cali nuur lambarkiisa weligiis fircodeed kuduub lagulaima dhihi jirine waxbaa jire ilaahay wax qayqaba ha ka dhigo qaraxana dhinaca soobu markuu nooga aadaya aan dareemay waa iska dareemay inay xarunta meesha u dhoweyd oo cabdiqaadir iyo asi ay joogeen waa gartay laba marka cabdiqaadir aa lambarkiisii garaacay cabdiqaadirna lambarkiisa wuxuu yidhi lama heli karo lama heli karo fariin codeed u dhaaf lama heli karo marna waa iska dhacaa waa iska dhacaa lama qabanayo cabdiqaadir kale waa gartay cabaar saa u joogna anagoo iska walwalsan oo hooyaday iyo la joogjooga waxaan dhahay amaan baxaa meesha aadaabo wiilka hadduu nabad qabo wuu isoo wici jira haddii taleefonka uu ka dhumo qaraxan oo hadda dhacaya qaraxi ka horeeyey wuu soo duubay taleefonkiiyo wuxuu uga tegay meesha xafiiska wuxuu iga soo wacay nambarka cabdiqaadir nambarka cabdiqaadir sidaasaan ku hela marka kabacdi maxaa dhacay qaraxan markuu dhacay telefoonkiisii bixi waaye kii cabdiqaadirna bixi waaye maxaad samaysay bixi waayey yar asaga yaqaano aa soo arkay ee isku xaafada ahaan jireen xagee buu kusoo arkay yar meeshii xarunta meesha ay isla joogeen asii wiilku kusoo arka xarunta eh, xafiiska muxuu kugu dhahay marka yarka ma la hadasha adiga waa la hadlo wuxuu yidhi ninkii calinuur ahaay halkaan oo jiifaa yar ani asi masuka yaqaanu ahaay allaha u naxariisto ee waa kaasaa la socdo hala noo soo doono meeshii aan tagnay lugaan ku tagnay goor maqribkii ay u dhowdahay aa soo wadnay isagoo miid ah inkastoo ay deganayd meel ilaa saddex kilomitir u jirta goobta uu qaraxu ka dhacay haddana naciimo waxay u ahayd masaafo dheer inay soo gaadho halkaasi ugu dambayntiina waxay timid goobta ay masiibadu ka dhacday waay marka halkee buu yaalay meydkiisood ugu tagteen midkiisa wuxuu yaalay xafiiska ay wada joogeen ani meesha waa bu- meesha buuq iyo boor waxaan ahayd waxaan kala kasaayay ma lahayn ragaa galeenoona soo ragaa galeenoona soo baxsheen ani waa naxsanaay meel liiga jiray meelaan joogo waaba kala garan waaye waa gartay kabacdina biriraa gaaray oo birmaan ku dhacday ma derbigaa kusoo dumay ma sheegi karo aniga kabacdina halkeed geyseen
kabacdi waa la waday waxaa la geeyay isbitaalka digfeer minjeeraa lagu xareeyey subaxiyaa laga soo waday gurigaa la keenay waa la dhaqay miidkii sidii la sharciga ahaayaa la waafajiyey janaasaa lagu tukaday alxamdulilah ilaahay qabrigiisa ha u nooriyo aamiin hooyo hinde yuusuf waxay xilligaasi ka warwarsanayd xaaladda fayaqabka ee gabadheeda maryan cabdulaahi oo ka shaqayn jirtay cisbitaalka banaadir erideeda subaxdii isbitaalay ka shaqaynaysay isbitaaliya markii isbitaalka shaqadii soo rawaxdan ayadoo meeshay baabuurka kasoo raacaysa amarkaan ku qabsaday isla markii amarku ku dhacayba taleefoonkeedoo faniinay aa la qaaday waa la annagaa kool garaynay waana la ka qabtay gabadha meydkeedii hoteel holkaa gorgor hortiisu yaalaana la yiri isla markiiba waan kala cararnay intaan ana ku gaarina eheeladeeda oo magaalada dhex joogtaaba meeshai ka qaadatayba
degaan u dhow magaalada hobyo ee gobolka mudug waxaa maalintii uu qaraxu dhacay ku sugnayd xaawo tahliil guuleed goobta qaraxu uu ka dhacay ee isgoyska soobe agteeda waxaa carwo ganacsi ku lahaa wiilal ay dhashay waxaan ku maqlay wiila igu soo wacay oo igu yiri wisil jooga walaalay eedoy macaanay ma maqashay qaraxaa dhacay oo soobo ka dhacay mayaan ku iri yaa kuu sheegay baa iri wuxuu yidhi saasaa maqlay eedoy bis waan maqli doonaani waa wacay dad marka qaraabo qaraabo koraabaan wacay gabdhaan wacay gabdhihii waxay yidhahdeen meelaan galnaan weynay gabdho dad qaraaba iyo gabdho iyo waxaasaan wacay dad adugu shan iyo toban qofood gaarayaan wacay waxaa la yidhi waxaan hayno male meeshina waa hol ayda waxaan haynana male ilaahay xukunkiisa markii dambena wiil baan helay wiilkaasaa yidhi meeshii waa baxayda wiil dhaawac ahaana arkaa hadda si dhaawac ahayaan warsaday waa uu iga qarinaayo malaha wuxuu isleeyahay hooyo waa ku qaracmayda ooy anigu waa ka baxay laba daqiiqaa banaanka joogay waxaasna waa dhaceen anigana firiraa igu yaalla wuu iga qarinahay allah ka raali noqdaa iri ilaaha iga kaa reebay mandhow ilaaha iga kaa reebay baan ku iri wiilkayga buu ahaa oo aan anigu maxaa tira ee hooyadiis ahay ilaah baan noo gargaaray ilaah noo gargaaray anigana isla markaas muslim baa baabuur ii soo diray alkacyana diyaarad iga soo saaray kabacdiina meeshay joogeen i keeno hadda xamaraan joogaa xaawo tahliil guuleed iyo qoyskeedu waxay ka mid noqdeen boqolaalka qof ee dadkii ay dunida ugu jeclaayeen ku waayay qaraxaasi laba wiil oo aan hooyadood ahay wiil aan habaryar u ahay oo walaashay iga yara ay dhashay wiil ilmahayga oo aad adeedadood dhashay wiilow dhalay waana yeeyo u ahay mid adeerkay dhalay aabbahay la dhashay intaasan kuwa iyo gabar wiilkaygu qabo
qaraxa xooggiisu waxa uu ahaa midaan hore loo arag khubaradu waxay sheegeen in ugu yaraan culayska qaraxaasi uu ahaa shan boqol oo kilomitir waxaana uu baabi'iyey isgoyska iyo xataa dhismayaal u jira ilaa hal kilomitir abshir maxamed cali waxa uu ku sugnaa isgoyska banaadir waxaana firirkii qaraxaasi uu jebiyey lugtiisa waxaan joogay meel isgoyska banaadir agtiisa ma halkaasaad ku dhaawacantay iyadoo qaraxu uu ka dhacay zoobe banaadir agteeda miyaad ku dhaawacantay suu kuu soo gaadhay halkaas waxa ku dhacay ma firid baa ma bir baa maxay ahayd waxay ahaayeen madma aqaano waxaan jibkii aan maqlaan fiiriyey iyo anaa dhacay aan aqaartay waxay dhigtay waxay ku dhacana ma aan arag anag waa gartay marka waa xaaladda waa ka xaalilahay waa un hadiseeda baaniyaa iska furay qolo aan diin islaam iyo diin gaalamidna ugu sheegi karin ayaan ugu ficaan karnaa waxaan ku sheegi karnaa
dowladda soomaaliya waxay sheegtay in qaraxan ay ku dhinteen laba boqol iyo siddeetan iyo kow qof in ka badan saddex boqol oo qofna ay ku dhaawacmeen hase yeeshee xirfadlayaasha caafimaadku intaasi dhimashada way ka badinayaan doctor maxamed yuusuf agaasimaha cisbitaalka madiina waxa uu sheegay in dadka ku dhintay qaraxan aysan ka yarayn saddex boqol iyo konton qof anigu ma umalaynayo inay ka yartahay saddex boqol iyo konton qof dadka dhintay haddaysan haddaysanba afar boqol uusan hore u dhaafin dhimashada keliya
midaan oo kale dhimashada keliya midaan oo kale soomaaliya maaysan weli soo marin saaxadeeda iyo annaga haddee intaasaan dhaawac iyo daaweyn ku jirnay taa la eg oo dhimatay nama soo marin weli waa gartay marka cisbitaalkiina laba boqol iyo siddeed iyo toban iyo soddon iyo lix kale oo dhimasho ah maxaan ku rahda cisbitaalada kale ee dadku ku dhinteen waa kuwey oo dhimashada aad ka hesheen maya haddee ma soo gudbinin ma soo gudbinin laakiin waxa waaye dhimasho badanaa jirtay oo oo dad oo markii daaweyntii kabacdi dhintay waa jireen laakiin tiradooda lama soo sheegin dad kale oo annaga aana loo keenin oo meesha inta laga qaatay dadkooda ay toos u dugteen ay jireen waxyaalo badanaa jira maaragtay oo qasab ahaan aan soo gaarin marka isbitaalka madiino waa gar waa garta marka saddexda boqol iyo kontonka maxaad ku salaysay intaad hesheen moogiya may waxaan ku saleeyay waxa waa yani haddii aan qiyaasno intaa qof oo dhintay intaa qof oo dhimatay oo dad aan naqaano ay ka sheekeynayaan tirada aad bay u badneed maaragtay waa gartay marka dhaawacyada waan arki jirnaa tiri may ka duwanaayeen qaraxyadii kale dhaawacyada waa ka duwanayeen dadke waxaad arkaysaa dhaawacyo oo aan rajo lahayn limbiska markii aad sirayso gacmihii iyo lugihii iyo makaaryadaa isku dhegan inta kale waa go-an tahay waxaase mucjiso ahay dabkii ka dhacay dad wada gubtay oo maqaarka dhan ka wada dhacay oo wada baaba-ay ayaa la keenay adigu shaqadii kaan u wadnay markii dambe aan galnay dadkii donationka sameynayay xataa waxaa ku jiray dad madaxa ahoo dawladda ah wasiiro iyo oo dhiig bixinayay marka abaaro labadii subaxnimo ayaan waxaan soo aadnay aniga iyo staafka kale isbitaalka qaybta mortuariga inaan fiirino geedka meesha ku yaalo iyo meesha annaga aan soo gaarnay soddon mitir camal iyo mortuariga dhanoo buuxo waxaa dhulka daadsanaayay meedad lasoo aruuriyo oo la keenay isbitaalka oo dhuxul noqday dhuxul dhuxul tiradoodana ay gaaraysay laba boqol iyo siddeed iyo toban abid ma dhicin bestool oo intaan la eg ma garatay si fiican la garan ma karo ma la aqoonsan karo waxa ay yihiin ma garat cid aqoonsan kartaa ma jirto waa dhuxul xul dhuxul ah
kadib qaraxan waxaa soomaaliya u soo gurmaday waddanka turkiga oo soo diray diyaarad khaas ah oo qaada dadka dhaawacmay iyo weliba wasiirkai caafimaadka ee waddankaasi dadka waddankaasi tegay ee lagu daweynayana waxaa ka mid ah wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle maalmihii xigay waxaa iyagana uu gurmad ka yimid waddanka jabuuti oo soo diray dhakhaatiir iyo khubaro iyo weliba wasiirka caafimaadka ee waddankaasi waxaa iyaguna xigay gurmad ka yimid waddammada qatar kenya maraykanka iyo weliba midooda yurub hase yeeshee culayska daaweynta iyo daryeelka dadka sida aadka ah ugu dhaawacmay qaraxan waxa uu saaran yahay dhakhaatiirta soomaalida ee ku sugan muqdisho xilligan doctor maxamed yuusuf waxaan weydiiyey haddii ay jirto wax khibrad ah oo dhakhaatiirta soomaalida uga kordhay masiibadan wallaahi masiibadan waxaan arkay inaan la dhihi karin tii ugu weynaadaan arkay naga goraan dhahno midaan mid oo tan oo kale annaka ma arkin laakiin tan wax kalena bartay marka midaan laakiin waxa waaye dadka dadka soomaalida dhibaatadan soo wax badan bay ka fahmeen wax badan bay ka fahmeen tan waa yani midda oo way arrinimada weyn oo laga faa'iidaysanaya maanta marka kartidii cisbitaalka enerjiga enerjigooda ma kala istaago marka ay shaqada noocan oo kale ay samaynayaan nin kasta qeebtuujo oo kasoo gurmanaya ayaa wuxuu imaanayaa mataqaanaa triashka si hawshaan ciyool loo dardargeliyo waaye ka waran awooddii cisbitaalka uu lahaa daaweyntan iyo iyo dhaawacyadani dhimashada faraha badan leh miyaad ku filaateen mise waxbaa idinka dhinaaday hadday idinka dhinaadeen kuwee bay ahayn maya horta horo wax waa wixii oo dhan anagu ma ma heli karin ageeyo badanaa naga maqan oo yacni cisbitaalka oo uusan lahayn oo hadda yacni intii muddooyinkan oo dhan aan cudsanaynay oo hadda ballamo badan baan qabnaa maaragtay in alaabtaasi tan la kaa qabtiro sida intensive care fiican aan u heli lahayn sida mataqaanaa maxay ahayd ee mashiinada shaqada fududeeyo aan ku heli lahayn oo qalimada iyo waxaasitoodii markii la samaynayo qaar baan helnay iyo hay-adihii oo dhan oo mustacid noo noqday wixii daaweyn ahayo emergencyga lagu lagula tacaalayay noo keenay mataqaanaa oo kulli noo soo wada duubtay aad bay ammaan u mudan yihiin waana ku mahad celinaynaa hay-adihii oo waxaasoo alaaba noo keenay oo yacni daawooyinkii wixii intayna kaalmeyn kareen annaga hay-adeena i c r c weligeyba gacanay siinaysa isbitaalladeena ayaga gacanta ku heysay dhinac kastaba laakiin hay-adahan oo hadda soo gurmaday daawooyinkan la keenay xataa annaga waxaana lihi kuwa idiin daran soo qorta liis baan samaynay waana loo keenay daawooyinkan dalbanay aad ba aad baa gurmud u dhacay shacbigana shacbigana gurmudkiisa yacni gurmud oo rajo weyn gelinayo soomaaliya waay
magaalada muqdisho waxaa lagu dhigay bannaanbaxyo waaweyn kuwaasi oo dhammaantood lagu cambaareynayey weerarkaasi foosho xun waxay ahayd dhacdo qiiro gelisay dad badan waxayna sheegeen inay aad uga murugoodeen dadka aan waxba galabsan ee lagu gumaaday goobtaasi naciimo nuurgeeddi oo sayigeedu uu ku dhintay qaraxaasi ayaan weydiiyey bal inay wax iiga sheegto shakhsiyaddii cali nuur sayid axmed shaksiyadiisa waxay ahayd nin wanaagsan oo aada u fiican oo aada u macaan badan dadkiis dadkii bartoo dhan way wada yaqaanaan qofkii barto koley xumaankuma baran wanaagle ma ahane waa garta imise carruuraad isku leedihiin waxaan waxaan waxaan u dhalay saddex cunug oo haddana uurka shan bilood caloosha mid afraad ku jiro waa garta saddexdii cunug gabadha iga sakiirtay gabadhan waxay ku dhalatay jiradan oo abnormalka ah ilmaha aan furiisanaynin ahayd xanuunka qalalka iga qaban jiray ilaa sanadkii sideed bilood ad waa la tacaali jirnaa ni asaga markii gabadhii waa iga sakiirtay wiilaa ku xijiyay wiilaan dhalay wiilkii asagana sida gabadhii oo kale u noqday ma nool yahay waa nool yahaa laakiin ma fariisanayo isigana sanadii sideed bilood oo hadda jiraa waa gartay ilaahay ha caafiyo haddana shan bilood aan ahay gabadhu waa imise jir gabadhu waa waxay jirtaa gabadha shan sano intaad isqabteen marna ma dhahday meelahan qaraxyada tegayso maxaan ku yidhaahdaa ka taxadar xilli xun baa lagu jiraa sheekadaas ma idin dhex martay waan dhahay waxaan dhahay qaraxyadan magaaladan waa iska xumaatay caliyo saantaada bal la soco laakiin aniga waxaan dhahay wixii qadaro ilaahi ma ilaalin karno wixiina hunguriyaa la rabaa waxaabaa awlaad baa wax naga sugayso waa garta isagiina xirfad kale oo ku shaqaysto markaas kaamiramanimo ma lahayn waa garta marka marka alxamdulilah markuu iga tagaba wuxuu yiri wuxuu dhihi jiray isoo duceeyay anina waxaan dhihi jiray hortaada kheyr alaha dhigo nabadna kusoo laabaan dhihi jiray alxamdulilah ilaahay waxay noqotay inuu ku baxo shaqada uu haayay wixii ilaahay keena waa wax mahad ilaahay looga haayo wax kaloo dhihi karna ma lahan
samirka xooggan ee ay muujisay naciimo waxaa kala mid ahaa hooye xaawo tahliil guuleed oo qaraxa ku weyday lix qof oo ay ku jiraan laba wiil oo ay dhashay alxamdulilah rabilcaalamiin alxamdulilah rabilcaalamiin ilaahay qafur raxiim ahay baa quluubteeda saalax iiga dhigay ilaahay baa ii nadiifiyey qalbiga warkii war igu horreeyey waxaan idhi ilaahay adaa uuntay ilaahu rabbiyo aakhiro janno iyo gees anigana ilaahu isla mariyo saad iimaan saabiqa iga sii awlaadda iiga tageenna ilaahu baari iiga dhig oo ii kori sidaasaan ku idhi wax ka weyda artamo alxamdulilah rabilcaalamiinaan ku idhi ilaahay baa ii nabceeyaan ku idhi dadkii ii yimid oo eheladahay oo isoo daawaday oo iga soo maxaan tiraa kor meeray alxamdulilah rabilcaalamiin maxaa waxaa weye si bal waran qofka ijraaba waxaan ku lahaa alxamdulilah rabilcaalamiin ilaahay baa qadaray ilaahay qadartiis baa dhacday wax aan ilaahay qadarin iguma dhicin ilaahay subxaana watacaala hay muslim baana ila qaba intii dhimatana samariya imaan allaha naga siiyo intii noolna allaha noo caafiyo intana laga geeriyoodana ilaahay risaaqad waasacaha noo furo aniga wiilasheeda misana qaasiyan olihii ay haysteen ama dad hala lahaado ama iyagu ha lahaadaane sakada ilaahay ku faral yeelay bay iska xisaabayeen albaabka u xirnaa sidaas awgeed ba aniga wiilasheeda daanada caymada aan lahayn uyi keentay waxaa sidoo kale la mid ahay dhinaca samirka hooyo hinde yuusuf oo gabadheeda maryan cabdulaahi ku weysay qaraxaasi horta musiibaa meesha ka dhacday oo musiibo ummadda soomaalida usoo hoyataa meesha ka dhacday mideeda kale waa wax xikmad ilaahay xaggiisa nooga timid qadar ilaahay noo keenay oo qof walba oo muslima inuu ku sabro la rabo weeyaan oo ilaahay cid noo soo dhaafta male allah noo keenay ilaahay baa wax dila cid baa disha dhihi mayno cidka eeday mayno ilaahay baa ejasheeda iyo waktigeeda hayay intii dhimatay iyo la dhimatay iyo ayada ilaahay jina fardowsaan uga baryaynaa maxay aheeday tan cid aan ku aaneynaynona lama arko saacadeediyaa dhamaatay dadka saacada saacada waktiyaa ku dhammaaday ilaahay baana naga jeclaaday ilaahay baana oofsaday intii maxay eedayto dad uga dhintay iyo intii islaamana ilaahay samarnaa ka siiyo ilaahayna aan fadaan ilaahay dhinaca nooga bixiyo wax naxdin la waaye haddana ummad islaam aa nahay dhibaatada markay nagu dhacdo islaam baa nahay inaan na argagixin oon ilaahay aan dhibaatada ku samarno sharta ku samarno khayrkana lagu shuguriyo waxawaaye wax kale oo noo furan ma lahan iskama qaban karno oo meel la jooga ma naqaan iyo wax wada maxay aheeday toole hadda cid aan alla dilin u dili karto lama arko waxaba dadka islaayana wax xag alla aanfa uga dhacday waaye ummadan aanfa maba ku dhicine wixii laayo unbay ku dhacday aanfada
dhammaantood eheladaasi waxay muujiyeen samir iyo calool adayg astaan u ah dadka iimaanka leh naciimo nuurgeedi iyo xaawo tahliil waxaan labadoodaba weydiiyey farriinta ay u diri lahaayeen dadka ka dambeeyey qaraxaasi waxayna labadooduba hadalka ku gaabsadeen in ilaahay uu kula xisaabtami doono dhagarta aan xadka lahayn ee laga galay qoysaska masaakiinta ah iyo shacabka soomaalida naciimo nuurgeedi waxay ii sheegtay inaysan mudnayn in wax badan laga sheego dadka dhibaatadan geystay ee ka dambeeyey qaraxaan ka dambeeya waxaan dhihi lahaa maqaano mana lahan laakiin kolse wixii sameeye wixii qaraxan sameeye ilaahay baa la xisaabtamaayo kule aniga haddaa isaga waa iga tegay ima soo laabanayo waxaanu dhahana malaha isagaa iga qiimo badnaayo waa gartay waanu ku sabarsanay alxamdulilah ilaahay qabrigiisaa u nuuriyo salaad kastoo tukado oo u duceynaa intii muslin oo la bildhimatayna iyagana qabrigooda allah u nuuriyo dadkii ay ka dhinteenna sawir jamiila allah siiyo anigana allah iimaankiyaadkeen aamiin xaawo tahliil guuleed ayaan iyadana weydiiyey farriinta ay u diri lahayd dhagarqabayaasha falkan geystay kuwa falkaas soo sameeyana ilaahay subxaana watacaala hay xaqaas muslimaanta uma badbaadiyo aakhirihii adduunba ilaahay ha ka jaaseeyo intii ku dhimatana ilaahay janna fardowso ha siiyo intii laga dhintana samar iyo imaan saadiqa allah ha siiyo intii bogtana caafimaad taama ilaahay ha siiyo intii muslimaho intaas ka geerinaxaydana daaqad xalaala allah noogu soo dhigo iyagana ducada ay noo ducaynayaan allah noo aqbalo iyagana allaha u aqbalo ajar iyo xasanada allaha ka siiyo aniga ilaahay baa ii barwaaqeeyay alxamdulilah rabbilcaalamiin kulli kaan adeertay dhalay ka habariirtay walaashay dhashay ka mataqaanaan ayeeyada u ahay labada anigu hooyadood ahay kulli ba caruurda safade
boqolaalka qof ee qaraxan ku dhintay iyo kumanaanka kale ee ku naf waayay weerarada isdabajooga ah ee al-shabaab ay ku qaada magaalada muqdisho iyo gobollo badan oo waddankaa waxay u baahan yihiin inaan xusuustooda la iloobin sidoo kale waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan soomaalida badankeeduna waxay isku raacsan yihiin in cadaaladda ugu weyn iyo waxa ugu qiimaha badan ee lagu xusuusan karo dhibanayaashan ay tahay inaan dhiiggoodu khasaarin mas-uuliyiintuna ay waddanka xasiliyaan